bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo isnay qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada jowhar oo ka hadlay saameynta baraha bulshada uu ku leeyahay waxbarashada maamulka cusbitaal goboleedka jowhar oo diyaariyey xarun lagu badbaadiyo dadka la xanuunsanayo covid -19. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo shaacisay dad hor leh oo laga helay covid -19 maamul goboleedka galmudug oo xukuno lacageed ku riday kalluumaysato ajaaniba akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan saakay qaramada midoobey oo faransiiska ku eedeysay in ay dileen dad rayid ahaa oo ku sugnaa maali
qof walba waa uu ku dhici karaa koronafirus waxaa laga yaabaa adigoo qaba xanuunka in aadan calaamadihiisa aadan isku arkin laakiin waxaad u gudbin kartaa qof kale kaa oo inta xanuunsada kadibna u dhiban kara si joogta a ugu dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo qulqulaya mar kasta xidho afxidhka ugu yaraan dadka u jirso masaafo leeg laba mitir farriintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxaa laga yaabaa adigoo qaba xanuunka in aadan calaamadihiisa aadan isku arkin laakiin waxaad u gudbin kartaa qof kale kaa oo inta xanuunsada kadibna u dhiban kara si joogta a ugu dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo qulqulaya mar kasta xidho afxidhka ugu yaraan dadka u jirso masaafo leeg laba mitir farriintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha saddexaad ee sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka saaki waxaa la diyaar ah anigoo abdixsiis xasan macalin dhegeystayaasha caalamka waxay nagala socdaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai halka dhegeystayaasha ay nagala socon karaan facebooka beijkan ku leenahay snai radio haddii wararkan iyo barnaamijyada ka baxay idaacaddana waxay dhegeystayaashu ay kala socon karaan weebkan ku leenahay baraha bulshada ee w w w radio snado s o markaana kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobadii aad maqasheen ayaga oo faah-faahsan aan ku horeeya dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay saameynta baraha bulshada uu ku leeyahay waxbarashada iyadoo sidoo kale dhallinyarada ay hoosta ka xariiqeen in waxbarashada uu leeyahay qeybaha internetka faa-iido u gaar ah balse dhallinyaradu aysan ku dhaqmin mariime sheekh cabdi ayaa warbixintaasi sii dheeraynaysa arday badan ayaa baraha bulshada u isticmaasha dhanka wanaagsan kuwaas oo kaga faa'iidaysanaya internetka inay kala soo baxaan casharo wax ku ool ah halka kuwa qaar ay u isticmaalaan inaysan ka faa'iidaysan oo ay wakhtigooda ku lumiyaan saara cabdi cabdulle oo ka mid a dhallinyarada magaalada jowhar ayaa dhiggeeda ka hadashay isticmaalka baraha bulshada horta ardayda jaamacadaha dhigtaan qaarna waxay u isticmaalaan dhanka wanaagsan qaarna waxay u isticmaalaan inay ku luusgareeyaan waqtigooda marka waxay ku yeelanaysaa qofkii aan u isticmaalo inuu wax ka faa'iido oo goglagareeyo waxa abihii jaamacadda lagu qaadanayay in uu cashiro badan helo haddii uu u isticmaalo inuu dad kale la xiriiro ama connection kala sameeyo amaba waqti iskaga lumiyo oo guruubo saarnaado oo maanta dhan dad la sheekaysto uu qayliyo waxay ku noqonaysaa in waxbarashadiisii oo asiga maadaama qof heer jaamacad uu yahay waa age oo wuxuu joogaa oo asiga nafsadiisa wax badan uu qaban lahaa marka wuxuu sameynayaa haddii waqtigii oo inuu ka faa'iidaysan la rabo oo labaatameeyada asuu ku jiro uu social media u isticmaalo in waqti kale oo dad kale in loola hadlo amaba waxyaabo oo aan anshaxa lahayn oo fiirsado amaba maxaa la dhihi jiray uu sameeyo oo qofkan jaamacadda meel hebel oo u jira haddii aad meel hebel aa u jiri laheyd asiga camal aa noqon laheyd inuu hami noocaas iska soo jarto marka qof hami noocaas ku jiro oo internetka waxyaabahaas ka arkaayo jaamacadihii gudaha oo ku dhiganayo wax oo niyad ah uma haynayo si weynay u horseedi kartaa dad badan oo waxaa jiro oo dadkaas hebel meel hebel oo taga si hebel oo wax u barta ana sidaasoo kale haddaan wax u baranaynin waa inaa tahriibaa dhahayo oo hadda griiga ku dayacan turkiya ku dayacan yihiin libiya ku dayacan yihiin waana dadku ugu badan oo dadka wax bartay waa waxa baxay maahan dadka oo aan wax baranin maba lahaanba hamigaas oo inay u ordaan marka dad yar laga reebo marka dadka wax bartay waxay arkayaan waxyaabihii dadkii kale ay helayeen hebel meel hebel uu tagay anoon tagin wax ma baranayo qofkaas markuu niyadiisa bargaraamkaas ku bargaraamiyo meel uma socdo qofkaas oo inuu wax ku bartay ah ee wuxuu u socdaa inuu meeshii gaaro barbaleem waxaa saameynaya marka in waxbarashadiisii dib u dhacdo oo ardaygii lumiyo waqtiga ou lahaa uu ka faa'iidaysan lahaa inuu wax ku barto waxaana soo badanaya in dhallinyaro gabdho iyo weli isugu jira ay isticmaalaan baraha bulshada iyagoo ka helaya faa'iidooyin badan balse marka loo fiiriyo waxa uu leeyahay khasaare ka badan inta u isticmaasho faa'iidada gaar ahaan ardada iskuullada dugsiyada dhexe sare iyo kuwa jaamacadaha sidoo kale bulshada ayaa qaarkood waxa ay ka sameeyaan lacago iyagoo qaabab kala duwan u isticmaalaya kana sameynaya ganacsi ay ku heli karaan dhaqaalo
aad bay umahadsan tahay mariime sheekh cabdi oo nala socodsiinaysay warbixin la xiriirtay dhallinyarada magaalada jowhar oo ka hadlay saameynta baraha bulshada uu ku leeyahay waxbarashada markaana maamulka cisbitaalka goboleedka jowhar ayaa diyaariyey xarun lagu badbaadiyo dadka la xanuunsanayo cudurka covid nteen iyadoo sidoo kale isbitaalkana maalin kasta uu baaro dadka cudurkaasi looga shakiyo iyadoo ay halkaasi ku shaqeeyaan saraakiil caafimaad oo loo diyaariyey ama u tababaran xaaladaha covid nteen isbitaal goboleedka jowhar waa halka lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka covid nteen waxaa maalmahan ka socda qaadashada talaalka cudurkaasi looga hortago iyadoo isbitaalka loo diyaariyey saraakiil caafimaad oo u tababaran howlaha covid nteen waxaana yaala sheebaarka lagu baaro calaamadaha caabuqaasi uu leeyahay agaasimaha guud ee isbitaal goboleedka jowhar cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan ayaa bulshada kula taliyey in haddii ay iskaga shakiyaan calaamadaha covid nteen ay soo gaaraan isbitaalka si looga baaro
dadweynaha waxaan ka codsanaynaa cudur waxaa jira cudurka loo dhihi jiray coronavirus oo hadda aada u badan cudurkaasi waa cudur khatar ah laakiin wuxuu leeyahay ka hortag ma laha daweyn waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha walaalahay in cudurkaasi laga digtoonaado in cudurkaasi macnaha ka hortagiisa aan ku wada dadaalno qofkii cudurka laga helo waxaan ka codsanaynaa wuxuu noqon karaa qofkaasi qof badbaadiyey shacabka oo dhan ama qof laayay shacabka oo dhan haddii qoyskiisa uu ka bilaabo inuu ka ilaaliyo waa wax weyn oo wuxuu badbaadiyey qoyska laakiin qoyska hadduu ku fasaxo qoysku wuxuu xiriir la leeyahay ardada waxay xiriir la leeyihiin qaar iskoolka qaarna waxay la leeyihiin dugsiyada qur-aanka qaarna waxay la leeyihiin suuqyada wax lagu gatay iyo dukaamada qof kasta oo ka tirsan wuxuu ku faafin karaa dad aada u fara badan buu maalintii ku faafin karaa qof kastana wuxuu xiriir la leeyahay qoys qoyskaasna wuxuu xiriir leeyahay dhammaan bulshado dhan marka qofkii laga hela cudurka dad baa laga helay badan oo magaalada aan u dirnay waxaan ka codsanaynaa qofkaasi inuu horta uu asagana isbadbaadiyo oo talooyinka dhakhaatiirta uu raaco uu noo yimaado qoyska uu la nool yahayna uu ka badbaadiyo wax yar buu ku raysanayaa ilaahay idankiis qof kaastana waxaan ka codsanaynaa marka uu baxahayo teleefonkiisa iyo wixiisa waa ka qaadanaa wixii xanuun ah dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in la diyaariyey xarun gaar ah oo loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo halkaasi oo ay yaalaan qalabka bukaanada lagula tacaalo sida oxygensiyaha wuxuuna intaas raaciyey in qof walba oo xaalad khatar ah isku arka si deg dega loogu diri doono gaadiidka gurmadka oo uu macnaha la soo gudboonaado inuu dhakhaatiirta soo waco xarun oo waxaa jirto lagu badbaadiyo iisheeg ilaahay baa badbaadin kare loogu talagalay cudurkaas waxaa lagu diyaariya dhakhaatiir iyo daawooyin iyo kuwii khatar galo mashiin oo oksijiinka siiyo macnaha waa waa bakal yar oo aada muhiim uga ah qofka haddii wax khatara uu dareemo inuu meeshaas si deg dega u tago haddii macnaha xiriirka uu ku xumaado xagga xataa innaga inuu toos noola soo xiriiro si aan ugu xirno waayo annaga waan ka horreynay waa isbitaal weyn oo caanoo la yaqaano oo dhakhaatiirtiisa iyo la yaqaano marka inuu si deg deg annaga noola soo xiriiro inta waxaa taallo ambulas ambulanskaas xitaa waxaan u diraynaa isla markaasaan ugu diraynaa guriga oo uu ku geyn karaa isbitaalka dad badan ayaa maalin kasta lagu baaraa isbitaal goboleedka jowhar oo ah halka ugu weyn ee lagu dabiibo dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaana maalmahan jira walaac la xiriira soo labkacleynta cudurkaasi oo kiisas badan laga diiwaangeliyey deegaanada maamulka hirshabeelle markaana muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay dad hor leh oo laga helay cudurka dilaaga ee covid nneteen xaliime cali ibraahin ayaa warkaasi faahfaahinaysa
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda isxilgaarsiinta ayaa shaacisay dad hor leh oo laga helay cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban kuwaasoo baaritaano caafimaad lagu sameeyey kadib laga helay xanuunkaasi warbixinta maalinlaha ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayay ku sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka laga baaray kun toddoba boqol toddobaatan iyo labo qof islamarkaana laga helay boqol labaatan iyo sideed ka mid ah dadkaasi dadka laga helay cudurka ayaa ku sugan somalilan kow iyo afartan puntland laba iyo soddon jubbaland afar iyo labaatan hiirshabeelle sideed iyo toban iyo gobolka banaadir oo sideed ruux ah waxaana bukaanada cusub lixdan iyo sideed ka mid ay yihiin rag halka lixdan kalena ay yihiin dumar wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka ay somalilan ugu geeriyootay sideed ruux iyo magaalada muqdisho oo saddex qof ah kuwaasi oo ahaa dadka uu horay ugu dhacay xanuunkaasi waxaana ka bogsooday lix iyo soddon ruux tirada guud ee cudurka covid nteen laga diiwaangeliyey gudaha soomaaliya ayaa gaartay kow iyo toban kun laba boqol laba iyo sagaashan qof islamarkaana waxaa ka bogsootay afar kun toddoba boqol shan iyo sagaashan qof halka ay u dhinteen shan boqol kow iyo labaatan ruux sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya
mahadsanid xaliime cali ibraahin maamulka galmudug ayaa xukuno lacageeda ku riday kalluumaysato ajaanib ah maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ganax lacageed oo min toddoba boqoloo doolarha ku riday soddon iyo kow ruux oo si sharci dara ah ugu kalluumaysanaya xeebaha maamulkaasi kalluumaystadan oo kasoo jeeda wadanka yemen ayaa laga soo qabtay xeebaha u dhexeeya degmooyinka hobyo iyo xarar dheere sida ay maxkamaddu sheegtay dadka la qabtay ayaa ka kooban soddon iyo sagaal qof balse sideed ka mid ah ayaan wax xukun ah lagu riday maadaama lagu sheegay inay ahaayeen caruur aan qaangaarin sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay in lala wareego doontii iyo qalabkii ay wateen raggaasi iyadoo inta badanna deegaanada galmudugna sidan oo kale ay maxkamadda u xukunto dad si sharci daro ah ugu kulluumaysta xeebahaasi inta badanna kuwaasna waxay ka yimaadaan wadanka yemen halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda isnaay jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaara waryaheena mareemo sheekh cabdi
mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah haatanna aan dibidii kuga celiyo warka subaxnimo iyo cabdicasiis xasan
aad bay umahadsan tahay maryamo sheekh cabdi oo nala socodsiinaysay xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo markale waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha ee warka saakay waxaa la diyaaraa xaliimo cali ibraahin oo garabkayga midig fadhisa
mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle
صعب صعب بدنها الوطن
صعب صعب صعب صعب بدنها
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warkaa subaxnimona waxaan ku eegi doonaa mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee yurub ayaa ku fikiraysa inay la saxiixato xidiga argentina ee sergio guero maadaama la xaqiijiyay inuu ka tagayo man city kooxda reer faranse ee bariis saint germany ayaa soo bandhigtay dalab ay ku dooneyso inay ka hesho adeega xidiga reer argentin ee sergio guero wargeyska e s ee dalka sbain waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda baris saint germany ay dooneyso inay la saxiixato sergio guero dhammaadka xili ciyaareedkan kadib markii uu dhammaado qandaraaskiisa manchester city kooxda kubadda cagta manchester city ayaa si rasmi ah u shaacisay in xidigooda reer argentiin ee sergio guero uu ka tagayo safka kooxda dhammaadka xili ciyaareedka haatan socda si kastaba ha noqotay sergio guero ayaa ka qayb qaatay saddex boqol afar iyo sideetan kulan oo u ciyaaray kooxda mancity tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda reer sbain ee atlantico madrid sanadkii laba kun koo iyo tobankii wuxuuna intaa lagu gudi jiray muddada uu ka dhaliyay laba boqol toddoba iyo konton gool dhegeystayaal waanaginta xubinta cayaaraha warka subaxnimo aan dib idinkuga celi abdicasiis xasan cabdulle iyo qeybaha ka haray warka subaxnimo
way mahadsan tahay xaliimo cali ibraahin oo noo soo koobeysay xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo markana wararka dibadda qaramada midoobay ayaa faransiiska ku eedeysay in ay dileen dad rayid ahaa oo ku sugnaa maali duqeyn ay fuliyeen ciidamada faransiiska ayaa waxaa ku dhintay sagaal iyo toban qof oo rayid ah iyo saddex nin oo hubaysan oo ku sugnaa xaflad aroos ah dalka maali bishii janawari waxaa sidaasi lagu sheegay warbixin ay qaramada midoobey soo saartay wasaaradda gaashaandhigga faransiiska ayaa gaashaanka u dareertay waxyaabaha lagu ogaaday warbixinta qaramada midoobey dalka faransiiska waxaa gobolka saahil ka jooga shan boqol oo kun iyo boqol askari oo halkaasi ay kula dagaalmaan kooxo miitiniin ah oo gacan saara leh kooxo kale ee waddankaasi ku sugan qaramada midoobey ayaa baaritaankeeda fulisay kadib markii dadka deegaanka ay sheegeen in diyaarad nooca helikaftarka ay duqeysay dad qayb ka galaayay ama dad ka qaybgalayay xaflad aroos ah oo meel u dhow tuulada boonti ku taala bartamaha dalka maali baaritaanka qaramada midoobey ayaa lagu ogaaday in xafladda arooska ay sugayeen dad gaaraya boqol qof oo rayid ah islamarkaana ay goobtaasi ahayd meesha weerarka ay ka dhacday sidaasi wakaaladda wararka e f b ayaa ku tabisay rag hubaysan oo gaaraya shan qof oo la rumaysan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxaha miitiyiinta ee dalkaasi ka dagaalama ayaa sidoo kale ka qayb galay dabaaldegaasi arooska sida lagu xusay warbixinta qaramada midoobey warkii saaki oo arbacaad kala socoteen radio snai halkaas ayaan kusoo gabahgabanaya dhegaystayaal warka waxaa soo saaray oo halkan nigala socodsiinayay anigoo abdaxsiid xasan maclin qaybta farsamada injineer saki ayuu ahaa dhegaystayaasha warkan uu segayna waxay dib kaga daalacan karaan barta internet-kan ku leenahay radio snaidoso intaasi ka hor ammaanaan lah